warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa ilaa iyo shalay waxay aad u hadalhayeen weerar la sheegay in nin caddaan ahi u geystay gabar soomaali ah oo ay deris ahaayeen weerarkan ayay bulshada soomaalida iyo hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda muslimiinta maraykanka qaarkood waxay ku tilmaameen inuu ahaa mid sinjin nacayb ah bog dhaqaale loogu ururinayo ayaa waxaa laga furay internetka iyadoo markaasi saacada gudaheed ay soo gaareen lacag dhan lixdan kun oo doolar warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac gabadha falkan la kulantay oo lagu magacaabo raxmo warsame ayaa u dhaawac ka soo gaadhay wejiga kadib markii sida ay v o a u sheegtay ay kala dhex gashay haweenay soomaaliyeed ah iyo nin caddaan ah oo ay deris yihiin oo is haysta gurigeeda hortiisa eydo wax dhiman baan guriga soo galay banqaylada banaanka maqlay daaqadaas fiiriyey waxaan arkay nin caddaana oo naagtiisa hayso gadaal u hayso gurigeeda hortiisa iyo naag soomaaliyeed oo isu tirinayo naagtuna aad i taabo isaguna maagile kashiib african kuu shiib garaynaya iyo wax ku hadlay dee dad ismaagaya marka marka maqlay xooga aan dhegeystay marka arkay in la kala kaxeeyey lama hadin ama tegin waa iska daaqadeen iska xiday waa iska joogay waa afurnay markaan afurnay baan biyo cad gaarigaygu jira waa jir biyo cad gaariga kala soo deg markaa hoosu degay gabadhii uu ninku la dagaalamayay baa ii timi ninkuna igu xigaa aniga hoos markan anigu kor baan hay barwa isaguna waa ten house oo lakin yorsem complex baana waa isku dhegan albuldin isku dhegan baana waxaanay intaasi raacisay inay haweeneyda ay ninkays haysteen ay u sheegtay in wiilkeeda uu meesha ku jiro islamarkaana ay ka codsatay ciwaanka ninka balse ay u sheegtay inay iskaga tagto maadaama goobta ay tahay gurigiisa kadibna uu nabarku ku dhacay markaasa hoosa kaasoo dega gabadhi iyo timiyaa telefoon ku hadlaysa wax dhalaalaya laysarna sidata markaas waxay tiri haa waan waxaan rabaa waxaan abaye waxaan doonayaa adresskiisaan doonayaa ii qor ninkan adreskiisa wejigu iga dharbaxay xaasoo ma arkay adreskiisa ii qor goolisaan kula jira cunugeygii baa meesha ku jire lama dhana anigu ma aqaano waa first time aan arko waxaan ku dhaha waayo uma qoraye boolis haddaad hadle la hadlaysid booliisku isagaa wixii cunugaaga kaaga soo saaraya ninkan barabrigiisa ka tag waa ka dhaqaaq meesha imaqli weyday waa ku warwareegtay dhinac way ignoorad garaysay booliiskuna dhinac way kala hadlaysaa marka arkay gurigisay ku ag u dhowdahay yani wax yar ay lilali tufiid wax saasa u jirtaa ninkii warkaa markii hore uu xidhnay albaabka aan la hadlayay iyada waa uu furay albaabkii naagtiisii waa celcelinaysa markaasu feed la dhacayaa garaacaya markaasa naagta dhahda don hidmi don hidmi don hidmi daa ugu haysa way ku dhegantahay laakiin gacmahay haysaa way celcelinaysaa ayadiina car soo baxdaasi ku haysaa booliis haa kamin hadda isoo baxsanaya booliiska waxaa ustaa saan ula hadlaya aniga oo iyadii ugu jeeday xoogaana aanu jiro isaga iyada aan u dhexeeyo goor uu nabarka igu dhigtay qaacadii unbaa ku warhelay dhulkaan ku dhacay naagtii waxaa ku yidhi anigii uu nabarka igu qaacadii u horreysay igu dhigtay kaasaa igu horreysay wax kale inay igu dhigtay iyo nabarku igu dhigtay inuu faar yahay inuu nabar wax kale yahay wuxuu igu dhigtay xitaa waxaas sayrku iga jiray aniga isagoo ma eegayna gabadhaan eegayn naag soomaaliyeed baan eegay walow sida muuqata uu falku ka dhacay guriga ninka agtiisa iyadoo ay deris yihiin gabadha ayaa xasan cumar oo ka mid a hogaamiyayaasha bulshada soomaalida ee ohaya uu ii sheegay inay arrinta warmutiyaheeda ka soo saareen iyaga iyo hay-ad la yidhaahda keer oo deegaanka ka howlgasha islamarkaana kadib markii la waraysta gabadha uu dhaawacu soo gaadhay go'aan lagu gaadhay inuu yahay fal nacayb ah waxaan samaynay hadda darasigiis baan samaynay waxaa jirtay warmutiyeed oo aan la samaynay qola lahada keer looyaro kadib markii ay warsadeen gabadhii iyo wixii ku dhacayn ay arkeen waxay go-aan ku gaareen inuu yahay nacayb inuu salka ku hayo waayo haddii qofka la yidhaahdo kulaada meeshaad ka timid midabkiisa iyo diintiisna wax laga sh macnaha waxaway qofka ereygaas dhahaya waa erey nacayba weeyaan oo qofka kasii horjeeda diintiisa iyo muuqaalkiisa iyo midabkiisaba raxmo warsame oo hadda laga saaray cusbitaalka islamarkaana guriga daawada ku qaadanaysa ayaa sheegtay inay ka baqanaysa ninka falka u geystay islamarkaana uu walwal ka hayo walaala walwalaan ka qabaa ninkaan haate waxba nagu samayna inta waxaa ku dhagtay warnoo riisan aniga intuu dilay isoo guna idilay aranobar aniga idilay naagtaas haddii u idili lahaa dee qofka ilaa galafta ismaagaya wey laakiin aniga riisan igu dilay meesha u oolin wasaa ii dilay haddana waxba nagu samayna meeshii joogo koors waan ka baqayaa walaala marka laga yimaado haweeneydan ayaa sida oo kale la sheegaya inay jiraan laba gabdhood oo kale oo iyaguna la kulmay falkan oo kale waxaana uu xasan tilmaamay inay dadkii ka baqanayaan inay makhraati noqdaan dhibaatada jirtaa waxaa weeyaan dad aada u fara badan oo xaafadda dad badan baa degan oo soomaali ah mushkilada jirtaa waxa weeyaan xitaa dadka inay ka soo baxaan markhaati sheegaan bay diidan yihiin oo qof walbaaba wuxuu ka baqayaa inuu xataa markhaati inta banaanka usoo baxo marka inankii kale waanu weynay waana raadinay xitaa kayskaa naloo sheegay gabadh kale ayana saddexaad baa naloo sheegay oo iyana wax ku dhaceen inkastoo aan talaaka kula hadalay tiri hooyadeena waxay tiri maxaa la yidhahdaa hagahagahwooni falalka noocan oo kale ah ayaa qaar hadlahayntoodu ay soo kordhaysa waxaana uu xasan cumar sheegay inay isniinta ay u qorshaysan tahay inay la kulmaan duqa magaalada si ay arrintan ugala hadlaan islamarkaana ay codsadeen baadhis haddii aan la berito isniintaana waxaa noo qorshaysan inaanu aragno dowladda oo aanu duqa magaalada iyo city council kale kulli aanu aragno waxaan ka codsanay in la sameeyo baaris si loo gaaro salka arrinkan waxa uu ku hayo iyo sababta ninkan u dilay falkan ayaa ka dhacay waqooyiga colombos gaar ahaana goob ay soomaalidu u taqaano waxaana haweeneyda dhaawacuu soo gaadhay ay tilmaantay in soomaalidii goobta ku sugnayd ay ka cabsadeen inay ka hadlaan sida ay wax u bilaabmeen islamarkaana ninkii la sii daayey kadib markii uu sheegay in soomaalidii goobta ku sugnaa ay isugu tegeen islamarkaana uu naftiisa difaaciyey cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi suuka ay soo duway halkaad kala socotaana waa v o a